annagoo ka qayb galayna maaragtay shirkii golaha shirkii maaragtay shirweydii saddexaad ee xisbiga ayaanu waxa weeyaan marka hadalkayaga gacan kuma hayno isla markaa waxa weeyaan ergooyinkii oo ay ku jiraan dadkii mas-uuliyiinta ahaa dadkii barataamiyadii waxa lagu ballamiyey booliiska meesha taagan aad arkaysa booliiskii oo gacan ula tegey waxa uu furo iyo waxa uu maaragtay kala eryado marka waxaan u aragnaa shir shirka kulmiya inuu noqonayo shir beel keliya hata loogu talagalay oo beelaysan oo aan beelaha galbeedka loogu talagelin haba yaraatee waxa weeyaan numberska waa la qaybiyey ergooyinkii kale way ka soo qayb galeen waxa weeyaan waa ergooyinkii maaragtay awdal iyo sile markaana kuma jiraan kuma jiraan ma jira haba yaraatee warqadaygii waa weyniba waa weynay hanuuxanay xogayay xisbiga gobolka awdal waxa weeye ergooyinkii aannu xulaynay muddada iminka dhowrka xushaa oo ilaa daraadba ku soo gurmayey caasimadda qaranka waxa weeye xalay ilaa shalay iyo daraad waxaannu bixinaynay sawirradayadii waxaa la waday diiwaangelintayadii saaka markuu waagu baryeyna sidaan u dhannahay awdal wax ka adha oo la idiin hayaay qofna ha noqotee ilaa wasiir ilaa gebi ma jiraa lana yidhi layn istaagaa lana yidhi magacdiinaa la xaadirinayaa nidaamkii iyo brotokoolkiiba wax ka baxsan ayaa si gaara noogula xidhiidhay waana takoorid muuqato wey takoorid muuqato wey wax marana male taasi waxaan leenahay arrintaasi aad ha looga tanaasulo arrintaasi aad ha loogu fiirsado waxay ku dhacday iyo dembigaasi halkuu ka yimid haddayna ahayn oo wax loo dhan yahay ay tahay reer awdal hadda go'aan bay gaadhi doonaan
anagoo ku jira hogaankii golaha dhexe weliba xisbiga ayaan ku tarsannahay aasaasayaasha xisbiga kulliya ayaanu nahay waxaanu leenahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxda sare xisbigu inay arrintaas ay ka dirsadaan si dhaqsaana looga soo jawaabo arrimahaas aan leenahay anagoo ku hadlayna magaciisa